Xarunta Daaweynta iyo Daryeelka Xanuunada Dhimirka Tixraabeeb ee magaalada Muqdisho ayaa gargaar caafimaad u fidisay Aabbe Cali oo ah aabbe todobatan sano jir ah isla markaana ku dayacnaa waddooyinka magaalada Muqdisho. Aabbe Cali ayaa in muddo ah qaba xanuunada ku dhaca dhimirka kaasi oo inta badan caan ku ahaa waddada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Tixraabeeb oo ah maamulaha xarunta dhimirka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda Aabbe Cali.
saddex sano saddex sano ku qiyaas karay afar sano inuusan qabaysan inuu dharka iska bedelin meel wanaagsan i- i- i- iyo hu wanaagsan dhar wanaagsan nafaqo fiican intaba haddaan nahay annaga dhakhaatiirtii qaranka soomaaliyeed actinna ka ah wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada annaga ayaa si qaran ahaan ah dowlad ahaanna u kafaala qaadnay waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka caalamiga ah kuwa internationaalka ah kuwa goboleed dowladda hadda way dadaalaysaa habeebna wuu dadaalayaa hanaga soo garab istaago ha laga qayb galo daryeelka iyo dhaqan celinta caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada yaryarka ah ee u baahan maanta in loo sameeyo rehabilitation annagana diyaar baan u nahay waan awoodnaa Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyey xarunta dhimirka ee Tixraabeeb.
ninkaas xabeeba uu ilaahay kugu kaalmeeye la wareeg aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waajibaadkii ummadda soomaaliyeed oo dhan lahayd oo aanu awoodi weynay anigu inaan ku soo waco keliyaan ka awoodaya adaa la wadeegay ilaahay kugu asturo qodobka labaad ummadda soomaaliyeed oo dhan dhulka- dhulka soomaalidu degto xarunta keliya oo maandooriyaha qofka bilow aadamiga ah lagaga hortago le- rehabilitation centerna loogu sameeyo waa xaruntaada dalka intiisa kala gaarsiiya waa loo baahan yahay dadkii maandooriyaha isticmaalayay waa badan yihiin gobolladay joogaan waqooyi bay joogaan bari bay joogaan gobollada dhexay joogaan isbitaalkan waa isbitaal loo baahan yahay ha la gaarsiiyo dalka oo dhan iyadana waa kugu dhiiragelinayaan waa mahadsantihiin baal caafimaadka tor xabeeb maanta meeshaan waxaa lagu qabtay carribey oo in badan dadka dhan ay yaqaanaan waddadan markaan mukarama ninka joogo wuu yaqaanaa carribey carribey waa nin waa ciska la oo xanuunsan waxaa soo booqda maanta tor xabeeb waa mahadsan yahay dadka dhan oo inta kaleento u baahan in la caa- la caawiyo ama caafimaadkooda loola tacaalo aad iyo aad uu tor xabeeb ugu mahadsan yahay inta dhiman insha allah inuu dhammaystiro saan ka rabnaa insha allah maanta waana soo booqday diktoorka dhamarka soomaaliya diktoor xabeeb carabay nin la yidhaahdo halkaan ku helay maasha allah waana loo be- waa loo labisay dad kaloo waali qabaa jiro afanday nin la yidhaahdaa jiro hotol weeli hortiisa lagama waayo diktoore inaad wax u qabato ilaah wax qabad le ilaahay ha kuu karaama yeelo inaad wax u qabataan kaa codsanaynaa Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa ku nool dad badan oo qaba xanuunada ku dhaca dhimirka kuwaas oo u baahan inay helaan daryeel caafimaad.